kulanti wanaagsan dhegaystayaal wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan ayaa toddobaadkan gaaray magaalada kismaayo sida uu xaqiijiyey xafiiska madaxweynaha jubbaland janan ayaa doon ku tegay dekadda kismaayo hase yeeshee doonta ayaa la rumaysan yahay inuusan ka raacin muqdisho oo uu ka raacay mid ka mid a xeebaha ku dhowdhow caasimadda toddobaadkan ayaa tali ku-xigeenka biliiska soomaaliyeed zakiye xuseen waxa ay sheegtay in janan warkiisa la weysanaatan iyo sideed labaatankii januari kadib markii siday tiri goob lagu hayay uu ka baxsaday howlgalka janan uu ku tegay kismaayo ayaa socday sideed afartan saacadood waxaana dowladdu gacanta ugu jiray muddo shan bilood ka badan isagoo loo haystay dembiyo culus oo ay dowladdu ku soo eedeysay waxaana xarigiisa mar hore oo muqdisho ka dhacay soo dhoweeyey hay-adda xuquuqul insaanka amnesty international qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa hay-adda sirdoonka iyo nabsugidda qaranka soomaaliya nisa ayaa waxa ay sheegtay toddobaadkan in ciidamada amniga ay soo qabteen shabakad kuwa waxqarxiyo ah war qoraal ah oo lasoo dhigay barta twitter-ka ee nisa ayaa lagu sheegay in howlgallo qorshaysan ay ciidanku ka fuliyeen muqdisho lixlabaatanki ilaa sideedlabaatanki bishii aynu kasoo gudbinay ay kusoo qabteen shabakad sida ay yidhaahdeen qaraxyada al-shabaab u qaabilsanayd nise waxay sidoo kale sheegtay inay qabteen maadooyinka qaraxyada laga sameeyo waxaana intaasi ku dartay in wada shaqaynta shacabka iyo laamaha amniga ay sabab u ahayd soo qabashada shabakada iyo maadooyinka qaraxintuba inkastoo nis ay soo bandhigtay maadooyin waxyaabaha qarxa laga sameeyo ayaan dhinaca kale aysan soo bandhigin magacyada ama shakhsiyaadka ay sheegtay in ay soo qabteen somalilan ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inay hegan gelisay shaqaale iyo dhakhaatiir kuwaas oo ay sheegtay in si gaar ah loogu tababaray hubinta iyo baarista cudurka coronavirus oo ka dilacay waddanka shiinaha balse ku faafay meelo kale oo dunida ka mid ah cudurkan ayaa waxa ilaayo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen in ka badan boqol iyo toddobaatan qof iyadoo kumanaan kalena ay la ildaran yihiin madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa la dardaarmay dhakhaatiirtani ay heganka geliyeen muhiimadda ugu weyn halkan aynu jeegna waxa weye gurmadkan caafimaadka marka hore qolada elboorka waxaa laga rabaa inay samayso control ama tendooyin dhisa ama hangar dhisa meel dadka lagu hayn karo la deganaan karo oo degdeg imartiisa waa laska rabaa dhulkii waa haysaan dhaqaalaha walka soo garay lakin waa bilaabaysa halkan waxaa jooga taliyihii socdaalka iyo taliyihii buliska mar haddii ay gurmad tahay ciidan baa la rabaa ee waxaa la rabaa eerboorka rakaab ka soo degaya inantaa neerasi markay far taagta wixii ay doonaysa in loo fuliyo qofka aan eegno marka waxaa loo baahan yahay areha immigrationka iyo boliiska iyo ciidamadu inay aada gurmadkan u galaan oo baastarska soo degaya ay controolkooda qof walba in la hubiyo axmed leeyahay kale deetana wixii instructionsna amarka dhakhaatiirta la fuliyo waayo waxaa lasma taaban karo lama salaami karo looma dhowaan karo ma jiro dee sas khalkhal ma jira laleeyahay khalkhal ma jira laakiin dee amar baa jiraaya ila wax walba laga baqayaa waa inuu halkaa waddadu sidii la filaya wax u fulaa dadka kale ee ama soo dhoweynaya ama cusbitaal ka shaqaynaya inta ay dhakhaatiirtu u xadideen ah soo dhaafa waa ku ekaado dhakhtarada halkan waa kala dhisnaa emergency teendooyin keenaya waa la dhis gurmud kalena diyaar baa looyahay wixii gurmada saacadda haddii aanu dhaqaaqno inta halkan intay tahay kabash gelmayno kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka galmudug ayaa kasii daraysa iyadoo garabka ahlu sunna taabacsan toddobaadkan ay sheegeen inay madaxweyne cusub u doorteen sheekh maxamed shaakir oo ah guddoomiyihii golaha fulinta maamulkii madaxweyne axmed geelle ducaale xaaf sheekh shaakir ayaa toddobaadkan v o eda sharaxaad ka siiyey sida ay ku timid doorashadiisa runtii waxa weeye muddo badan arrin laga soo shaqaynahayay oo galmudug in maamul ugu dhismaa ayaa la yegleelay waxaana rajaynaynaa midkii galmudug ku barwaaqoobi laheed in ilaahay ka dhigo ayaan ilaahay ka baryaynaa galmudug muddo badan oo bilooyin ah unbay yacni u tabaabushayshanaysay oo ay doonaysay maamul in u istaago marka kii ilaahay inuu ka dhigo ayaan rajaynaynaa doorasho fiican ayaana ka dhacday waayahay oo xildhibaano yacni la yegleelay oo la doortay markii la doortay kabacdina iyakuna ay doorteen guddoonkii ay doorteen guddoonkii iyo xildhibaanadii oo wada jiraana ay doorteen madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii marka waxaan leeyahay dhammaantood kuwii samata bixiya galmudug allaha ka dhigaan leen kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed shaakir cali xasan oo toddobaadkan sheegay in xildhibaanada ururka ahlusunna waljamaaca ee galmudug ay u doorteen inuu noqdo madaxweynaha maamulka galmudug dhinaca kale madaxweyne axmed ducaale geela xaaf ayaa isaguna waxa uu sheegay in baarlamaanka maamulkiisa ay doorteen madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan uu maamulkiisanu sii shaqayn doono ilaayo inta laga gaarayo doorasho ay dadka reer galmudug isugu yimaadaan oo lagu wadmidaysan yahay baarlamaankii dhowaan lasoo xulay ee magaalada dhuusamareeb oo doorasho madaxweyne qaban lahaa ayaa iyaguna toddobaadka dib u dhigay doorashada madaxtinimada waxaana baqdin laga qabaa in xaaladda siyaasadeed ee galmudug ay faraha ka sii baxdo waxaynu kusoo laabana dhegaystayaal sida aad hordhaca barnaamijkaba aad ku maqlayseen wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan oo muddo ka badan shan bilood ku xirnaa magaalada muqdisho oo dowladdu ay ku eedaysay inuu dembiyo culus galay ayaa toddobaadkan isla dowladdu waxa ay sheegtay in uu ka baxsaday goob lagu hayay sida bartada twitter-ka ay ku qortay tali ku-xigeenka bliiska soomaaliyeed zakiye xuseen isla toddobaadkan ayaa cabdirashiid janan waxaa la sheegay inuu gaaray magaalada kismaayo kadib markii mid ka mid a xeebaha muqdisho ku dhow doon ka raacay sida la rumaysan yahay kaas oo safarkiisa qaatay muddo ka badan siddeed afartan saacadood maamulka jubbaland ayaa sheegay in janan uu bad qabo isla mar ahaantaasina si nabadgelya uu kusoo gaaray magaalada kismaayo haddaba arrimahani maxaa lagu fasiri karayaa arrimahaas ayaanu kala sheekaysanaynaa maxamed xadir nuure maxmuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada habka arrintani waa wax udub ku ah xabsiyada ku yaala magaalada muqdisho saa ognahay dowladda waxay sheegtay saax in soo eedeysay muddona uu xirnaa dowladda marna wuxuu kasoo muuqday maxkamadda gobolka banaadir waxyaalaha aadka dadka ay isku weydiinayaana waxay tahay in ayadoo dowladda ay gacanta ku haysay maaragtay kiiskiisa ama ama uu ku xirnaa meel ay dowladda maamusho in uu shaksi noocaasa uu ka baxsan karo haddana gaari karo yani meeshii asaga gobolkii asaga uu ka shaqeynayo waa calaama su-aal badan baa meesha dul saaran waxaan ognahay in xabsiyada dowladda ay ku xiran yihiin saraakiil waaweyn oo xasan daari kamid yahay oo mansuur kamid yahay iyo kuwo badan oo eedeyseynayaal iyo kuwa la xukumo intaba intaas oo dhan ba waxay ku xiran yihiin xabsiyada dowladda maamusho ee muqdisho arrintan baxsashada ay dowladda shaacisana waxaa laga dareemi karaa yani ama shaki gelinaysa kalsoonida lagu qabi karo yani hanaanka xabsiyada dowladda dhexe ee soomaaliya ee maamusho hadda dowladdu weli janan ma aysan sheegin inay fasaxdo ay saamaxday eedeymihii weliba ay taagan yihiin jubbalandna waa tii ay soo dhoweysay marka baxsashada janan ma laga yaabaa in khilaafkii ka dhexeeyey labada dhinac uun ugu yaraan ay yarayso ama isku soo dhaweyso jubbaland iyo dowladda dhexe jubbaland iyo dowladda dhexe wax isku soo dhawaanshaha ama heshiisa waayadan ma jirin khilaaf xoog badan baa jiray weliba dowladduna nidaamkan jubbaland ka shaqeeya axmed mudoobe hogaamiye ma aqoonsano wasiirka nasaabaha loo eedeeyo oo loo qabtay qeybka ikhtilaafka taagan inkastoo siyaasadda soomaaliya ay ku cusbeen qof yani heerka noocaas ama tetarka noocaas haya in la eedeeyo la xiro dhowr marna uu sheegay axmed mudoobe iyo maamulkiisa iyo maamulo kaleo soomaaliyeedba waxay ku eedeeyeen dowladda inay cabdirshiid janan si qalaba ay u haystaan kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijkana intaas aynu kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo